bilowgii cutubka afar iyo labaatanaad ibraahimna waa da'weynaa gabowuuna la dhacay rabbiguna ibraahim buu ku barakadeeyey wax walba ibraahim wuxuu ku yidhi addoonkiisii oo dadka gurigiisa ugu weynaa oo u talin jiray wixii uu lahaa oo dhan waan ku barayayaae gacantaada bowdadeeda hoos dhig oo waxaan kugu dhaarin doonaa rabbiga ilaaha samada iyo ilaaha dhulka inaadan wiilkayga naag uga guurinaynin gabdhaha reer kancaanka aan dhex degannahay laakiin waxaad u kacdaa dalkaygii iyo xigaalkaygii oo waxaad naag uga keentaa wiilkayga isxaaq addoonkiina wuxuu ku yidhi waxaa laga yaabaa inaanay naagtu oggolaan inay ii soo raacdo dalkan ma inaan wiilkaaga ku celiyo dalkii aad ka timidba ibraahimna wuxuu ku yidhi isagii iska jir ee wiilkayga meeshaas ha ku celin rabbiga ilaaha samada ah oo iga soo kaxeeyey gurigii aabbahay iyo dalkaygii aan ku dhashay oo ila hadlay iiguna dhaartay isagoo leh farcankaaga ayaan dhulkan siinayaa ayaa malaa'igtiisa kaasii hor diri doona wiilkaygana naag baad halkaas uga soo goorin doontaa haddii naagtu aanay oggolaan inay ku soo raacdo markaas dhaartaydan waxba kaama saarna laakiin wiilkayga halkaas ha ku celin addoonkii wuxuu gacantiisa hoos dhigay bowdadii sayidkiisii ibraahim wuxuuna ugu dhaartay wax arrintan ku saabsan addoonkiina wuxuu kaxeeyey toban awr oo ka mid a awrtii sayidkiisa wuuna tegey isagoo gacantiisa ku haya waxyaalihii sayidkiisa oo wanaagsanaa oo dhan oo intuu kacay ayuu tegey mesopotamiya xagga magaalada naaxoor awrtiina wuxuu ku ti'iyey meel magaalada dibaddeeda ah oo ceelkii biyaha agtiisa kolkay galabtii ahayd marka dumarku biyodhaansiga u soo baxaan oo wuxuu yidhi rabbiyow sayidkayga ibraahim ilaahiisow waan ku baryayaaye maanta iliibaani sayidkayga ibraahimna u roonow bal eeg waxaan ag taagnahay isha biyaha gabdhaha dadka magaaladuna waxay u soo baxayaan inay biyo dhaansadaan gabadhii aan ku odhan doono aashuunkaaga deji waan ku baryayaaye aan ka cabbe oo igu odhan doonta cab awrtaadana waan waraabin doonaa taasu ha noqoto tii aad u dooratay addoonkaaga isxaaq oo taas baan ku ogaan doonaa inaad sayidkayga u roonaatay intuusan hadalkii dhammayn waxaa soo baxday iyadoo ashuunkeesii garabka ku sidata rebeqa oo uu dhalay betu'el wiilkii milka oo ahayd naagtii naaxoorkii ahaa ibraahim walaalkiis gabadhuna waa suurad quruxsanayd waxayna ahayd bikrad aan ninna u tegin waxay tagtay ishii biyaha ahayd xaggeeda oo intay ashuunkeedii soo buuxsatay ayay soo baxday markaasuu addoonkii ku orday inuu ka hortago oo wuxuu ku yidhi ashuunkaaga iga waraabay in yar oo biyaa waan ku baryayaaye markaasay ku tidhi cab sayidkaygiiyow oo intay dhaqsatay ayay ashuunkeedii dejisay oo gacanta ku qabatay wayna waraabisay oo markii ay waraabisay kadib ayay ku tidhi awrtaadana waan u dhaamin doonaa ilaa ay dhergaan oo intay dhaqsatay ayay biyihii ashuunkeeda ku shubtay berkaddii oo mar kalay ceelkii ku orday inay soo dhaamiso wayna u dhaamisay awrtii oo dhan ninkiina aad buu u fiiriyey iyada isagoo aamusan inuu ogaado in rabbigu ku liibaaniyey socdaalkiisii iyo in kale markii awrtii cabtay kadib ayaa ninkii soo qaaday sangelis dahaba oo miisaankiisu yahay nusshaqal gacmaheediina wuxuu u soo qaaday laba dugaagadood oo dahaba oo miisaankoodu yahay toban shaqal oo wuxuu ku yidhi ina ayaa tahay waan ku baryayaaya ii sheeg guriga aabbaha meel aanu ku hoyanno ma leeyahay oo waxay ku tidhi isagii anigu waxaan ahay ina batu'el wiilkii milka ay naaxoor u dhashay oo weliba waxa kale oo ay ku tidhi caws iyo cunto badan baa waannu haysannaa iyo meel lagu hoydo markaasaa ninkii madaxa foorooriyey oo rabbiga caabuday markaasuu yidhi mahad waxaa leh rabbigaa sayidkayga ibraahim ilaahiisa oo aan naxariistiisa iyo runtiisa ka joojin sayidkayga anigana rabbigu jidkuu igu soo hoggaamiyey oo wuxuu i keenay gurigii sayidkayga walaalihiis gabadhiina intay oroday ayay waxyaalahan dadkii guriga hooyadeed uga warrantay rebaqahna waxay lahayd walaal magaciisa la yidhaahdo laabaan markaasaa laabaan dibadda u baxay oo wuxuu ku orday ninkii isha joogay markuu arkay sangeliskii iyo dugaagadihii gacmihii walaashiis ku jiray oo uu maqlay hadalkii walaashiis rebaqa iyadoo leh sidan buu ninkii iila hadlay ayuu u yimid ninkii oo bal eeg wuxuu ag istaagay awrtii isha joogtay oo wuxuu ku yidhi kaaga rabbigu barakadeeyeyow soo gal maxaad dibadda u taagan tahay gurigii waan soo hagaajiyey awrtana meel baan u diyaariyey ninkiina gurigii buu soo galay awrtiina wuu furay wuxuuna isagii awrtii ugu dhiibay caws iyo cunto biyana wuu siiyey inay ku cago maydhaan isaga iyo raggii la socdayba cuntana waa la hordhigay inuu cuno laakiinse wuxuu yidhi cuni maayo ilaa aan sheego farriintayda kolkaasuu yidhi sheeg markaasuu yidhi waxaan ahay ibraahim addoonkiisa rabbigu aad iyo aad buu u barakadeeyey sayidkayga wuuna weynaaday wuxuuna siiyey adhi lo iyo lacag iyo dahab iyo rag addoomaa iyo naago addoomaa iyo geel iyo dameero saarax oo ahayd sayidkayga naagtiisii ayaa wiil u dhashay sayidkayga markay gabowday oo wuxuu isaga siiyey wuxuu leeyahay oo dhan sayidkayguna wuu idhaariyey isagoo leh wiilkayga waa inaanad naag uga guurin gabdhaha reer kancaanka aan dalkooda degganahay laakiinse waxaad u kacdaa gurigii aabbahay iyo xigaalkaygii oo wiilkayga naag uga keen markaasaan sayidkayga ku idhi waxaa laga yaabaa inaanay naagtu isoo raaci doonin oo wuxuu ugu yidhi rabbiga aan hortiisa ku socdo wuxuu ku raacin doonaa malaa'igtiisa jidhkaagana wuu ku liibaanin doonaa wiilkaygana naag baad uga guurin doontaa xigaalkaygii iyo gurigii aabbahay dabadeedna dhaartayda waxba kaama saarna markaad u tagto xigaalkay oo hadday iyada ku siin waayaan markaas dhaartayda waxba kaama saarna maantaan isha imid oo waxaan idhi rabbiyow sayidkayga ibraahim ilaahiisow haddaad haatan jidhkayga aan ku socdo igu libaanisid bal eeg waxaan ag taagnahay isha biyaha gabadhii u soo baxda inay biyo dhaansato oo aan ku odhan doono waan ku barayaaye ashuunkaaga isii in yar oo biyo ah aan cabbee oo igu odhan doonta cab awrtaadana waan kuu dhaamin doonaa taasu ha noqoto tii rabbigu u doortay wiilka sayidkayga oo intaan hadalkii qalbigayga ka dhammaan ayaa rabeqa soo baxday iyadoo ashuunkeeda garabka ku sidata markaasay ishii ku dhaadhacday oo soo dhaansatay anna waxaan ku idhi waan ku baryayaaye waraabi iyana intay dhaansatay oo ay ashuunkeedii garabkeeda ka soo dejisay ayay tidhi cab awrtaadana waan kuu waraabin doonaa sidaas daraaddeed waan cabbay awrtiina way waraabisay markaasaan weydiiyey oo ku idhi ina ayaa tahay oo waxay tidhi ina betuweel wiilkii naaxoor ay miilka u dhashay isaga markaasaan sangeliskii sanka u suray dugaagadihiina gacmaha u geliyey kolkaasaan madaxa foororiyey oo rabbiga caabuday oo waxaan ammaanay rabbigaa sayidkayga ibraahim ilaahiisa oo igu soo hoggaamiyey jidhkii toosnaa inaan gabadhii sayidkayga walaalkiis u kaxeeyo wiilkiisa haddaba haddaad sayidkayda ula macaamiloonaysaan si raxmad leh oo daacada ii sheega haddii kalese ii sheega inaan u leexdo xagga midigta ama xagga bidixda markaasay laabaan iyo betuwel jawaabeen oo yidhaahdeen waxaan wuxuu ka soo baxay xagga rabbiga annanana kugulama hadli karno xumaan iyo samaantoonna bal eeg rebaqa waa ku hor joogtaaye kaxee oo la tag oo ha noqoto sayidkaaga wiilkiisa naagtiisa sidii rabbigu ku hadlay markii uu ibraahim addoonkiisii hadalkoodii maqlay ayuu rabbiga ugu sujuuday markaasuu addoonkii soo bixiyey jawharo lacaga iyo jawharo dahaba iyo dhar oo rebaqa siiyey walaalkeed iyo hooyadeedna wuxuu siiyey waxyaalo qaali ah markaasay wax cuneen oo wax cabbeen isaga iyo raggii la jirayba habeenkii oo dhanna halkaasay joogeen aroortii bay kaceen oo wuxuu yidhi xagga sayidkayga ii dira walaalkeed iyo hooyadeedna waxay yidhaahdeen gabadhu hanala joogto dhowr maalmood ugu yaraan toban beri dabadeedna way tegi doontaa markaasuu ku yidhi yagii rabbigu waa igu liibaaniyey jidkayga sidaa daraaddeed hayraajinina ee idira inaan sayidkayga u tago markaasay yidhaahdeen gabadha waannu u yeedhi doonnaa oo weydiin doonnaa markaasay rabaqa u yeedheen oo waxay ku yidhaahdeen ninkan ma raacaysaa oo waxay tidhi haa waan raacayaa markaasay walaashood rabaqa direen iyada iyo mididinteedii iyo addoonkii ibraahim iyo raggiisiiba oo rabaqa bay u duceeyeen oo ku yidhaahdeen walaashay kumayaal kun hooyadood noqo farcankaaguna kuwa iyaga necab iriddooda ha hantiyeen rabeqana way kacday iyada iyo gabdhaheediiba oo waxay fuuleen awrtii ninkiina way raaceen addoonkiina wuu kaxeeyey rabeqa wuuna tegey isxaaqna wuxuu ka yimid xagga jidhka bi'ir lahayroy waayo wuxuu degganaa dhulka koonfureed oo gabadhicii ayaa isxaaq berrinka u soo baxay inuu fikiro markaasuu indhihiisa kor u taagay oo wax fiiriyey oo wuxuu arkay awr soo socota rabeqahana indhaheedii bay kor u taagtay oo markay isxaaq raagtay ayay ratigii ka degtay oo waxay addoonkii ku tidhi waa ayuu ninkaas berrinka dhex socda oo inaga hor imanaya addoonkiina wuxuu yidhi waa sayidkaygii markaasay indhashareerteedii qaadatay oo hawgagatay addoonkiina wuxuu isxaaq u sheegay wixii uu sameeyey oo dhan isxaaqna wuxuu iyadii soo geliyey teendhadii hooyadii saara rabaqahna wuu guursaday oo naagtiisii bay noqotay wuuna jeclaaday iyada oo isxaaq waxaa laga qalbi qabuujiyey geeridii hooyadiis